bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa inoo dambayso wixii aan natiijo iyo waxaan soo aragnay laakiin socdaalkeenii annaga ilaahay baa mahadle ujeedadiina loo soo diray waxay ahayd inaan soo aragno xaqiiqada dhabtaa ee ka socota xuduud beeraadka soomaaliya iyo kenya derbigii baarlamaanka uu aada oga dooday arrintii khusaysay ee kenya inay ka dhisayso inta udhexaysa ka sokow gudaha dalka soomaaliya derbi aan sharci ahayn socdaalkeeniina dee aan kasoo bilownay xamar shalay tobankiis waxnimo ama afarta saac qof waliba si u yaqaan waxaa samasamo iyo sacaado ilaahay nagu keenay doolow iyadoo halkaasina ay nagu soo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka socota degmada aan markaa martida aan u noqonay saacadihii aan joognay iyo jubbaland wafdi ka yimid oo ay hogaaminayaan wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo amniga iyo degmada doolow iyo saraakiil kale ee dowladda ka tirsan halkaa markaan warbixin aan ka kala qaadanay labadii wafdi ee aan iska raacaynay doolow ayaa waxaa noo suurta gashay inaan si wadajira u wada aadno ula xaabo si aan xuduud soomaaliya kenya waxaa ka taagan aan usoo xaqiijino iyo amuurihiina lasoo igmaday waxaan dul istaagnay meelo fara badan oo muhiim ah oo xuduud beeraad haddii ay ahaan lahaayeen dhagxaantii saraarka uu geliyey kuwa ka mid ah haddii ay ahaan lahaayeen meelihii la yiri dowladda kenya way kusoo xadgudubtay godadkii iyo wixii laga qodqoday iyo wixii markaasi in la burburiyey iyagana sidaas oo kale ee farta loogu goday waxaan dul istaagnay waxaa loo yaqaano geedka la yidhaahdo geed toosiye ee soomaalida dhammaan xuduudka ku nool soomaaliya iyo kenya aada caan oga ah halkaasina waxaan warbixin oga qaadanay guddoomiyaha degmada bula xaawo mudane kanti oo horey xildhibaan oga ahaa yuusuf kanti ee baarlamaanka soomaaliyeed warbixintaas oo aan ka wada dhegaysanay dadka iyagana arrintaasi u dhuundaloola ee deegaanka muddo soo jireen ku ahaa deganaan ahaan ama deegaan ahaan sidaa ayaa hawsheenii waxay barbar socotay saraakiishii sare ee dalka oo uu maarta ka mid ahaa raggii tobografiyada ee loogu talagalay si technica ama farsamo ah inay u eegaan xuduudka iyo waxa meesha ka oogan iyo xasaradda ka jirta sababay si kastaba ha ahaatee jenaraal faarax qare oo aada wada taqaanaan iyo jenaraal kale isagana maanta ee ka socday ciidamada qalabka sida intii kale ee wufuudda ka tirsanay wixii warbixino aan meesha ka soo qaadanay ayaan xalay saacadaha marka adiga ay ku dhow yihiin dagaalkii fiididimo iyo wixii ka dambeeyey si rasmi ah ugu soo laabanay doolow halkaasaana maaragtay aan ku sugnayn ilaa iyo xalay hadduu ilaahay raalli ka noqdo marka aan isbriif garaynane waxaan rajaynaynaa annagoo nabada inaan kusoo laabano muqdisho dowladdii iyo dadkii soomaaliyeed ee warbixinta naga sugayeyna si markaasi wadajir ah aan u bixino ayadoo aan rajaynayno insha allah inay noqon doonto fursadii iyo socdaalkii aan ku nimid mid ummadda soomaaliyeed waxtar u yeesha